subax wanaagsan dhammaantiin meel kastoo ad naga maqlaysaan kusoo dhawaada qodobada ugu door koran warka subaxnimo idaacadda beerlola qodobadan idin hayno waxaa u waaweyn lixdan arday oo baled weyne lagu soo xiray tababar la xiriira tallaalka carruurta arday baratay shareecadaah oo munaasabad lagu qabtay burco ceel biyood laga dhagaxdhigay deegaanka hagowganeh tababar ku saabsan sida looga hortago xanuunka haj i v idiska oo lagu qabtay hargeysa akhbaaraadka dibadda waxaan idiin haynaa saddex dumar ah oo markii ugu horreysay u taagan madaxtinimada tanzaniya waa jimco taariikhdu waxay ku beegan tahay saddexda bisha tobnaad sanadka laba kun shan iyo labaatan waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roona warka subaxnimo idaacadda beerulaha se ahaatee kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran lixdan arday ayaa magaalada tanbaladweyn loogu soo xiray tababar la xiriira tallaalka bilaal daahir waani ayaa faahfaahinaya
in ka badan lixdan arday oo wax ka barata xarunta baaritaanada iyo tababarada caafimaadka united diagnostic center ee magaalada beledweyne ayaa loo soo xiray tababar muhiim oo ku saabsanaa tallaalada caruurta tababarkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyeen maamulka xarunta united diagnostic center ayaa loogu talagalay in lagu horumariyo xirfadaha ardayda dhigata culumta caafimaadka si ay aqoon iyo ay aragnimo dheeri ah ay u yeeshaan qeybaha la xiriira adeegyada tallaalka doctor yaxya cabdulaahi ciise oo kamid ah macalimiinta macadka united diagnostic center islamarkaana bixinaya tababarka ayaa ka warbixiyey waxaa gudaha xarunta ka furmay alma lagu qabtay training ama program ku saabsanaay tallaalka ama waxa loo yaqaano e b i expanded program immunisation kaasoo ay xarunta soo qabqaamisay tallaalkana wuxuu soconayaa muddo laba beri ah maalinkii shal ahayd oo si khulaasaha ardada casharada loo siiyey maantana ay qaadan doonaan si complete oo dhammaystiran bracticada ay qaadan doonaan runtii tallaalkan waxyaabaha aan u qaban waxaa ka mid ah magaalada waxaa ka jira cudurro fara badan inta ugu badan waxaa si gaara loogu qaadanaya waa cudurada caruurta ku dhaco xiliyada caruurta oo jaldihod disiiska loo yaqaano sida lixda cudur ee dilaaga ugu waaweyn oo difateriyada bertosiska tetanaska misliska booliyada iyo tbda kaasaa dhammaan in la baro amountiga ama xadka laga qaadanayo sidoo kale in la baro dowska ama qiyaasta laga qaadanayo sidoo kale in la baro ruujka ama meesha qofka talaalka ama canuga laga siinayo sidoo kale talaalka xilliga uu bilaabanayo iyo xilliga uu dhammaanayo talaalkan waxaa ka faa'idaystay arday kala duwan oo dhigato jaamacadaha magaalada iyo arday wax ka barata xarunta united waxaana talaalkaas ka faa'idaysatay in ka badan lixdan arday runtii waxaan isleeyahay wuxuu ka bedeli doonaa wax badan maadaama tababarka boqolkiiba sagaashan wax ka badan uu ahaa practical una ahayn cashir haddii cashir keli uu yahay badanaa ardayda waxay wax ku fahmaan waa qaab practical ah annaga tababarka aan qaban wuxuu tababarada kale kaga duwan yahay ardayga talaalka iyo sharaxaada uu qaato waxaa loo tusayaa qaab practical ah in talaalka naftirkiisa la tuso in qalabka talaada loo isticmaalayo la tuso in cashiro la siiyo marka ardayga markuu maanta trainkan dhamaysto shahaadada qaata laba beri inkastoo talaalka aan lagu soo koobi karin laba beri laakiin haddana waxaan isku dayaynaa bal inta ugu muhiimsan oo bayska ah oo muhiimadda ah inaan fahansin marka ardayga markuu talaalkan u dhamaysto wuxuu awood u leeyahay inuu yaqaano talaalka muhiimadda uu leeyahay inuu yaqaano talaalada magacyadooda inuu yaqaano xilliyada lakala qaato dowska laga qaato waxaan uga baaqaya runtii inaysan waxa maanta ay barteen inaysan halkan ku ekeen cilmiga waa ballaaran yahay talaalka inta ay maanta qaateen kuma sii eko in waxa ay qaateen in cilmi badan ay kasii raadiyaan jaamacadaha ay kasii bartaan in xogta maanta ay qaateen xog ka fiican ay raadiyaan qaar ka mid ah ardayda loo qabtay tababarka ayaa raadiyo beerula ugu waramay waxyaabaha ay ka faa'iideen tababarka intuu socday iyagoo u mahad celiyey united waa iqra cil maxamuud waxaana arday ka mid ah kana qayb qaadatay tababarka maanta lagu sameeyey kaarka tallaalka caruurta iyo haweenka waxaan aad meesha ugu mahad celinaa maamulka macalimiinta iyo intii nagala soo qayb gashay tababarkan ayaa ah mid si weyn wax ugu tari doona ardayda mustaqbalkooda shaqo maadaama uu si toosa ula xiriiro adeegyada caafimaadka ee bulshada iyo daryeelka caruurta
ceelbiyood ay baahi weyn u qabeen dadka deegaanka hagooganaha ayaa la dhagax dhigay xaawo aadan xuseen ayaa dhamaystiraysa
duqa degmada buuhoodle muuse cali ayaa deegaanka hagoogana ee hoos yimaada degmadaasi ka dhagax dhigay ceelbiyood ay bulshada deegaanka baahi weyn u qabeen kaasoo ay hirgelin doonto dowladda sacuudiga dhagaxdhiga ceelkan ayaa waxaa ka qaybgalay bulshada deegaanka hagoogana odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada duqa degmada buuhoodle muuse cali ayaa ka waramaya ceelkan isagoo sheegay in ceelkaani uu dabooli doono baahidii biyo ee ka jirtay deegaanka waxaynu joognaa dhagaxdhiga riigii deegaanka hagoogane riigan waxaa soo bixisay dowladda sacuudi carabiya waxay soo marisay hay-adda u n d b oo mashruucan fulinaysa waa u mahad celinaynaa dowladda sacuudiga iyo hay-adda u n d b oo runtii ceelkan fulinaysa waxaan iyana u mahad celinaa dowladda federaalka ee soomaaliya oo madaxweynuhu horeeyo oo runtii deegaanadan oo in badan ahaa dhul lagu mulansanaa maanta xuquuqdoodii iyo mashaariicahoodii soo daynaya waxaan rajaynaynaa ceelkani inuu dabooli doono baahidii biyood ee deegaankan ka jirtay ugana faa'iidaysan doonaan horumarka ay ka samaysan doonaan waxyaabo maaragtay horumarka de iyo adeegyadii bulshada wax uga taraya qaar ka mida bulshada deegaanka hagoogana ayaa ka mahad celiya ceelkan loo dhagax dhigay maamulka gobolka cayn maayirka iyo gudoomiyaha iyo golaha deegaanka waxaanu iyana waa u mahad celinaynaa oo maanta shaqadan nala haya meeshan waxaa biyaha dowladda federaalka burco maxamed yuusuf cabdulla
ardaydaas waxay dhigteen afar barnaamij oo fanniga fiqiga way dhigteen oo waaweyn waxay kala dhigteen afar kitaab oo fanniga fiqiga waxay kale oo dhigteen saddex kitaab oo hordhac ahaa oo akhlaaqiyaad iyo taskiira ka hadla socday saddex kitaab oo safti ah oo ku saabsan luqada lagu xoojinayo waxay kale dhigteen saddex kitaab oo iyaguna xadiida maciin khamiisa ay dhigan jireen marka la isu geeyo waday toddobiyo toban kitaab bay ardaydaas dhameen maanta laakiin shahaada waxay ku qaadanayaan afar naxwo ay afar fiqiya ayay ku qaadanayaan shahaadada caalamacadku uu gartay oo ay ka dhigo shahaado dibloom ah oo fiqiga iyo luuqada ah mashruucan wuxuu ka mid yahay barnaamijyada waxbarasho ee macadku uu gacanta ku hayo xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa hambalyo iyo dardaaran u jeediyey ardayda qalinjiminaysa aad waxaan ugu faraxsanahay idinkoo aad u dhalinyar inaad idinkoo haddana iskuulla dhiganaya haddana aad xalaqaadkan aad wax ku dhigateen nuur badanna maasha allah u idinka muuqdaa ilaahay ha idin sharfo waxunbaa ku xisaabtamaysaan caruurtiinnii ama dhallinyaradidin laaleegeyd maanta mustawaha iyo siday yihiin idinkaan alla idinka rabaa in iyaga wacyi gelisaan oo aad daba gashaan oo aad daba orodaan waxaynu ku ducaynaynaa ardayda ugu soo jira iyo culimadeenna iyo madaxdeena iyo dalkeenna iyo dowladdiinaba culimaduna marwabaynu waa u duceeyaan aada iyo caabiyo culimadii soo bixisay ilaahay waxaynu uga horeeynaa misanka wax sanadka loogu daro ardaydana ku anfaco ardaydana uu ka dhigo ku dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo dowladdooda u anfaco waa ka dhigo bulshadeenana munkarki waa kusoo badanayaa cilmiga baahidiisa kusoo badanaysaa waxaan dhallinyarada runtii ku dhiirigelinayaa inay dacwadana oo cilmiga intay garanayaan dadka u sheegaan oo aanay odhan culimmadii baa maqan sida iminka iska badan talooyinkii kale badnaa ee culimmadu ay soo jeediyeenna waan la qabaa waxaan kaga baxayaa inaan bogaadiyo oo u mahad celiyo waxa weeye macad ulfatxi maamulkiisa oo sheekh shucayb iyo odayga maxadka sheekh mustafe iyo macallimiinta iyo ardaydan iyaguna ka faa'iidaystay ee u dhabar adeygay iyo macallimiintii duruusta u dhigaysay gaarka ahayd dhammaantood waxaan leeyahay tacab badan baa gasheen ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro waynu u ducaynaynaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa jala wacalaa inuu waxaas ay barteen iyaguna ku anfaco qaar bulshada ku anfacana ilaahay uu ka yeelo tabaaraka wa tacaala macallimiintii iyo asaatiidadii usoo dhigay ee kusoo hawshoogayna ilaahay iyagana ajrigooda uu weyneeyo dufcadan waa dufcadii labaad ee ka aflaxdo maxadka alfa tan iyo markii la asaasay
tababar ku saabsan sida looga hortago xanuunka h i v ediska ayaa lagu qabtay hargeysa sahra ibraahim dhicisow ayaa dhamaystiraysa
agaasimaha ururka xakameynta xanuunka h i v ayaa tababar ku saabsan ka hortaga xanuunka ugu soo gabagabeeyey magaalada hargeysa qaar kamida shaqaalaha xafiiska wacyigelinta ee ururkaas waxaa ka qeybgalay macalimiin bahda caafimaadka ee jaamacadda hamu university iyo mas-uuliyiin kale cabdifataax daa-uud oo ah macalin muhiimada tababarkan treyninkani siduu qofku u miisaami karaa shaqadii iyo noloshiisii shaqaduna mar walba waxay leedahay dhibaatooyin iyo waxyaaba badan oo qofka ka hor imanaya dhibaatooyinka ay caqabadaha ay leedahayna qofku siduu u xallin karaayo muxuu ahaa sida ugu habboon u samayn karaa markaa saykoloji ahaanna waxaa la yidhahdaa qof caafimaad qaba oo maskaxdiisii iyo naftiisu caafimaad qabto ayay markaa qofku muxuu ahaa wax soo saarkiisa iyo waxtarkiisuna uu fiicnaadaa marka taasay ahayd ujeedada guud ee aan ka hadlaynay gudoomiyaha ururka xakamaynta xanuunka j v idiska barkad maxamuud geedi ayaa soo xidhay tababarkan runtii waxaa dhammaanta inoo soo gabagaboobay tababar idin soconaya muddo saddexasha kaasoo ahaa mid wax ku kororsanaysaan aqoontiina iyo waayo aragnimadiina shaqo ka commission aids ahaan gaar ahaan ka agaasimaha wacyigelinta ahaan ee commissionka aidiska waxaa iga go-an inaan kor u qaado xirfadiina aqooneed iyo waayo aragnimadiina maadaama aad tihiin ama wacyigelintu ay tahay halka ugu muhiimsan ee komishanka hedhiska qaranka ee guud ahaan somalilan oo dhan mas-uuliyad ka saaran tahay dhugul waad la kulmaysaan bulsho loo baahan yahay oo aad fahansiisaan waxyaabaha ah shaqaalaha ururka wacyigelinta xanuunka j v idiska maadaama ay door ka qaadanayaan erib waxaa maqlaysaa qorkii subaxnimo markana akhbaaraadkii dibadda ayaa noo soo socdaa si aatee kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada xubinta waxaan kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiyo makiinadaha cabitaanka shiidaha basuule ayaa waxaa la iibiyaa soddon iyo shan doolar sony teg ayaa waxaa la iibiyaa soddon doolar nikura ayaa waxaa la iibiyaa labaatan doolar afman ayaa waxaa la iibiyaa sideed iyo labaatan doolar waygeynta xubintii
aad u mahadsan tahay sahraha u soo jeedinaysay xubinta sarafka iyo suuqyadaha markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha
sacab sacab badan haloo tumo
kulanto waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka subaxnimo haddii aan eegno kulamadii la ciyaaray ee horyaalka yurub liigaha rooma iyo liil ayaa ciyaaray liil ayaa hal gooli waxba ku badisay real batisland laba gool ayay ugu badisay koox lagu magacaabo loducoteris yangi bas labai waxba ayay ugu badiyeen koox lagu magacaabo f c s b bologno iyo freeburg hal iyo hal ayay galeen farahbaaj iyo nice labaiyo hal farahbaajaas ayaa ku badisay maalmo saddex gool ayaa waxaa ugu badisay koox lagu magacaabo victoria saltic iyo sporting baraga labai waxba sporting baraga ayaa ku badisay kuwaas waxay ahaayeen kulamadii yurub liigaha laga ciyaaray horyaalka ingiriiska caawa hal kulan ayaa laga ciyaari doonaa f c barnamus iyo fulham ayaa ciyaari doona afar sac oo habeenimo asasuuna iyo katefa afar sac ayaa ciyaari doonaa laliigaha seer aadana heles verona iyo zuzulo ayaa ciyaari doona saddex sac afartan iyo shan daqiiqa caawa xubintiina waa egeetaa
inta ciyaaraha markana akhbaaraadka dibadda markii ugu horreysay taariikhda siyaasadda xisbiya tartamaya xilka madaxtinimo ayaa soo muuqday iyagoo tiro badan leh iyo heer siyaasadeed uu aad ugu sarreeya sidii weligeed la arki jiray doorashada guud ee laba kun shan iyo labaatan waxay noqon doontaa mid uu madaxweyne dumar ah difaacanayso kursigeeda iyada oo ay jiraan laba dumar ah oo kale oo wata calaamadda xisbiyada mucaaradka waa doorasho leh saddex dumar ah oo u taagan madaxtinimada taasi oo muujinaysa isbeddel weyn oo dhanka siyaasadda ah iyo bulshada ah falanqeeyaashu waxa ay leeyihiin xaaladdani ma aha oo keliya natiijada siyaasadda xisbiyada gaargaarka ah waa calaamad muujinaysa in bulshada reer tanzaniya iyada oo loo marayo dooda dadweynaha iyo waaye aragnimada sanadihii lasoo dhaafay ay bilaabeen inay aqbalaan hogaanka haweenka ee jagooyinka sare intaana waxaa ku eg warkii subaxnimo idaacadda beerlola